barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddeena duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada ah geeska africa
waa duhur khamiis ah bisha abriilla waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho oo iyuu ka hadlaya arrimo ay u arkayaan inay sabab u yihiin tahriibka dhallinyarada waxaan aragnay shaqooyin ay ku qoran yihiin qofka soo dalbanaya waa inuu yahay yacni qof yacni dukumentiyadaas haysta ama inuu yahay soomaali diaspora inuu yahay ee qof soomaaliya oo oo qurba jooga inuu yahay ama dukumenti noocaas wata barnaamijkii aad maanta kale maqli jirteen ee waxyaabaha ugu hadalhaynta badan dhinaca bar- een, arrimaha bulshada ayaa ka mid a baraha isgaadhsiinta bulshada aan idhaahda ayaa ka mid a qodobada aad maqli doontaan iyo weliba dhinacii heesaha nafta waxaan ku sasabaa nafta waxaan ku sasabaa usa shaabenkii sawirkaaga weeyo nafta waxaan ku sasabaa oon ku seexshaa habeenkii sawirkaan weeyaan yaa
waan gartay qodobadaas iyo kuwo kaleba daanduray goordhow ayaan dhegaystayaasha u haynaa marka horese qodobo ka mid a warkii dunida
xisbiga la filayo inuu talada dalkaasi taiwan uu la wareego ayaa muujiyey inuu diyaar u yahay inuu qaado tallaabooyin adag oo ka dhan ah basaasidda dalkaasi shiinaha xisbiga d p p p ayaa waxa uu sheegay inuu kordhinayo miisaaniyadda iyaduu ku baxday militariga iyo weliba khubarada kale iyaga oo sheegay in wasaaradda difaaca ay ku soo kordhin doonaan wax qaabilsan ka hortegidda weerarada basaasidda ee dhinaca internetka turkiga ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen ilaa labiyo toban qof oo lala xidhiidhanayo weerarkii bambaano ee maalintii shalay ka dhacay magaalada bursa kaas oo ay ku dhaawacmeen ilaa saddex iyo toban qof wakaaladda wararka ee dowladda turkiga ayaa sheegtay in ciidamada boolisku ay xabsiga dhigeen labiyo toban qof oo ku sugnaa magaalooyinka bursa iyo istanbul iyo weliba ma- laba magaalo oo kale weerarkaas waxaa geystay haweeney isku qarxisay meel u dhow masaajid taariikhi ah oo ku yaala magaaladaas goobtaas ayayna aad u tagaan dadka dalxiisayaasha ahi
kadib dhacdadii boqolaalka soomaalida ay ku dhinteen badda mediteraneanka ayaa waxaa soo baxaya doodo kala duwan oo sharaxaya arrimaha sal ku ah tahriibka dhallinyarada haddaba qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka sheekaynayaan sababaha ugu waaweyn ee ay u arkayaan inay sal u yihiin tahriibka Weli- cabdicasiis maxamed deeriye waa mid ka mid a dadka tusaalaha wanaagsan u ah dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada shaqo u tartama ayuuna ku waayey inuu haysto baasaboor ajnabi ah ama uu yahay soomaali diyaasbaro sida uu sheegay idaacadda v o a waxaan arkay aniga shaqooyin badan oo hunguri uga galay inaan ablagareeyo aman codsado oo ay ku qoran tahay waa inaad haysato dukumentiyada noocaasa noocaasa noocaasa si aad yacni u- aad shaqadan u hesho waxaan aragnay shaqooyin ay ku qoran yihiin qofka soo dalbanaya waa inuu yahay yacni qof yacni dukumentiyadaas haysta ama inuu yahay soomaali diaspora inuu yahay ee qof soomaaliya oo oo qurba jooga inuu yahay ama dukumenti noocaas wata marka markaad aragto qofkii dadkii ah, yacni haystay baasabooradaas inay waxyaabo badan u fudud yihiin adigana ay caqabad kugu noqonayso ha ahaato shaqadii ha ahaato socodkii ha ahaato arrimihii kale yacni waxay taas kugu qasbaysaa in aad yacni raadiso fursad kale oo aad baasaboorkaas iyo waxyaabahaas la mid ah aad ku soo hanato muniir maxamuud siyaad wuxuu ka mid yahay dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka saaxiibadiis kale qalin jabiye jaamacadda oo qaarkood shahaadada heerka labaad sameeyey hadda way tahriibeen ujeedka safarkoodusa ma ahayn inay shaqo ka helaan yurub balse waxay doonayaan helidda baasaboor afar sano kadibna ay dib u soo laabtaan sidoo muniir u sheegay idaacadda v o a hadda waxaa ka mid a dhallinyaro aniga ila qalin jebisay waxaa ka mid a meeshaanu uu waxbarasho ku dhameeyey master oo soo qaatay shaqay waxay shaquu ablaagareeyey oo hay-adahan caala- hay-adahan international ka ablaagareeyey qof kale oo baasboor wato iyo asagaa shaqada isku soo baxay asagii waxaa la nin baasboor ajnamayste iska bax wiilkii hadda wuu tahriibay hadda wuxuu joogaa swidhanu joogaa wuxuuna dhahaa waxaa igu kalifuu dhahaa aniga aniga wax bartay oo haddana wakhti badan geliyay waddankeyga maadaama aan heli waayey waxaa igu kalif waxaas waxaas ayaa ku kalifay inuu aado waa qof aan aqaano oo saaxiibanahay tababarada iyo aqoon koorsiyada la siiya dadka soomaalida waxaa lagu qabtaa dalka dibaddiisa waana taasi midda keentay in qofka looga baahdo inuu sameeyo safaro badan qofka haysta baasaboorka soomaaliga uma sahlana helidda fiisa dalkugal qaarkoodna waxay sugaan muddo ka badan soddon cisho halka qofka wata baasaboorka ajnebigana uu ku qaadanayo waxaa loo yaqaana on arrival sida uu idaacadda v o u sheegay maxamuud sandheere tababaradana adduunyada ka dhacaan cabacity buildingkan nagu- nala ku wareeriye ee siyaasiyiintiinna siyaasiyiinteenna xataa loo qabtaa dalalka dibaddooday ka dhacaan xaqiiq waxaa ah waxay u fududdahay shaqooyinkaas inuu qabto oo ay u fududdahay inuu ka qayb galo oo ay u fududdahay inuu ka faa'iidaysto qofka baasaboorka ajnabiga wato qofka waddanka baasaboorkiisa wato ama baasaboor eh, diblomatic ama service ha wato wuxuu doona ha wato baasaboorka ajnabiga gudaha wato wuxuu u baahan yahay dalku gal laakiin qofkan mas-uul kasta uu yahay baasaboor dib ajnabi reer galbeed haddii uusan wadanba ma gaari karo wakhtigii loogu talagal marka dibdhac waxaa laga yaabaa nairobi markuu tago in halkii kale uu socdo caqabado ka- ka- ay ka timaado oo dalku gal uu waayo muddadii lixda maalmoodoo loogu talagal inuu ku tagana ee meesha uu ku habsaamo uusan ka qayb gelin marka shantii qofoodoo la diro laba ay ajnabi ahayd eh, laba ay ahaayeen eh, dad baasaboor ajnabiga wata eh, reer galbeed wata saddexna aysan wadan waxaa ka habsaamaa saddexdii aan wadan waxaa ka qayb galaa labadii wadatay marka beesha caalamka laftirkooda waxay ka qayb qaadanayaan in qofka soomaaliga ah uu baas- baasaboor ajnabiga doonto dhallinyaradan ayaa qaarkood ka taga shaqooyin wanaagsan halka qaarkoodna lacaga badan ay ku bixiyaan siday ku gaari lahaayeen yurub waxaase maskaxdooda ka guuxaysa helidda baasaboor ajnebi ah taasi ayaana hadda keentay in dhallinyaro waxbaratay ay tahriibaan oo qaarkood badda ay ku geeriyoodaan siduu idaacadda v o u sheegay musaf maxamuud oo ka mid a dhallinyarada gudaha joogta ee waxaan isdhihi karaa faktarka ama mataqaanaa qodobka sababaya inuu yahay inay dhallinyaradu rabaan inay helaan aqoonsi caalamiya hadduu ahaan lahaa bassabor taasoo sababtay in maanta qofka soomaaliya joogaa uusan heli karinin inuu waddan dibadda ka ah soomaaliya aado asigoon la siinaynin fiisaha sababo baasaboorka soomaaliga oo aan la aqoonsanayn awgeed tusaale haddii maanta hay-ad ay shaqo soo xayeysiiso waxyaabaha dadka soomaaliyeed dhallinyarada ka- niyadda ka dila waxaa ka mid ah qofku waxaa lagu kala xulanayaa hadba qofkaas intuu leegyahay socodkiisa socodkiisa waxaan ka wadayaa qofka inuu access u leeyahay inuu meeshii la rabo loo diri karo training hadduu aadayo ama meeting aadayo nairobi oo kale jabuuti oo kale etoobiya oo kale meeshaas marka waxay noqotay maadaama qofka soomaaliga uu e-passport haysto in fiisihiisa uu qaadanayo wax ka badan saddex bilood cabdicasiis maxamed diiri ayaa ka dalbay dowladda soomaaliya wax ka qabashada hanaanka shaqooyinka lagu bixiyo gaar ahaana waajib yeelidda baasaboorada ajnebiga ah taasoo dhallinyaro badan hadda ku taamayaan inay tahriibaan si ay usoo helaan baasaboor ajnebi ah dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqi lahayn iyo cid walba oo wax ka qaban karta een, oo ha ahaato dhalinyaro waxgarad aqoon-yahan cid walba wax ka qaban karta in bal aan ka shaqayno sidii arrintaas wax looga qaban lahaa oo baasaboorka soomaaliyeedna qiimo loogu yeeli lahaa dadkana yacni fursadaha shaqadana yacni laga fekeri lahaa in la dhiirigeliyo oo dadka aan la tusin in baasaboor shisheeye inay qaataan maanaani wax noqon karin waa inay dadku dareemaan in baasaboorkooda iyagoo wata ay sida muwaadiniinta kale ee caalamka u noolaan karaan cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle oo muqdisho oo nooga soo diray warbixintaas ibraahimow een, dhallinyaradii waa kuwaas waxay ka sheekeynayaan in tusaale ahaan een, dhallinyarada iminka barnaamijkan ku jirto oo kale waxay waxyaaba ugu horeeya tahriibku waa dhinaca baasaboorada waxaanay ogeyn noloshan iyo tareenadan iyo orodkan iyo alaarmigan arool baxaya ku kicinaya
waa rarta laakiin eh, ismaaciilow shalayto nin aan waraysanay oo safaaradda soomaaliya ee switzerland tegey oo raba inuu dalkii eh, uu ka yimid loo celiyo ayaa ka sheekeeyeyba waxa uu la kulmay nicmadii iyo barwaaqadii u badhaamaysay iyo hadda sida uu rabo inuu dalkiisa ugu noqdo oo mu yurub iyo xaggaas kasoo noqonayaaba marka dhallinyaradan xaqiiqada ilaa ay ka wajahaan ma fahmi doonaan dhibka qurbaha marka wiilkaasi ma isagoo meesha u tahriibaya gaadhay ayuu haddana leeyahay celiya weliba wuxuu sii maray libiya iyo saxraha iyo meelahaas meelo dhib badanoo waxa uu xataa ka sheekeeyey in dhallinyaradii isaga la socotay qaar ka mid ah intay murmeen eh, dad liibiyaana baabuur lagu jiiday oo maaragtay jirkooda uu gogo'ay rafaadka dhallinyadan ay maraan markaad fiirsa ismaaciilow inay xataa ku riyoodaan maaha inay badda agteeda yimaadaan aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad buu mahadsan yahay warbixintaas horeyn waxaa inala socodsiinayay cabdiqaadir maxamed cabdillah halkaad kala socotaana waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna aan kusoo dhoweeyo wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol oo inala socodsiinaya barnaamijka arrimaha ugu hadalhaynta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni baraha bulshada oo aynu toddobaad kasta idiin soo gudbinno maalin kasta oo khamiisa qodobka ugu horreeya aynu ku soo qaadan doonna ayaa wuxuu yahay toddobaadkani fanaan caan oo u dhashay dalka kongo oo la yidhaah baaba wimba ayaa geeriyooday isagoo masrax ka heesaya ku yaala dalka africos fanaankan ayaa la arkay isagoo dhulka kusii dhacaya xilli gadaashiisa ay ciyaar afrikaan ka dheelayeen dumar isaguna uu heesayey waxaa loola cararay cisbitaal kaasoo markii dambe ku geeriyooday cisbitaalka baaba ayaa waxay da'diisu ahay lixdan iyo lix jir waxa uu qaabeeyey muusiga dalka kongo sannadihii toddobaatamiyadii ilaa siddeetamiyadii isagoona ka dhigay codka afrikaanka kuwa ugu caansan dhakhaatiirta ayaan weli daboolka ka qaadin sababta uu geeriyooday balse waxaa la sheegay in fanaankaasi dhowr jeer oo hore uu xanuunsaday xaaladiisa caafimaadna markii ugu dambeysay lagu sheegay inay ahay mid aada u wanaagsan dhegaystayaal qodobka kale isna aynu ku soo qaadan doonno baraha bulshada iyo waxyaabaha sida weyn sawirada loogu soo qaata ayaa wuxuu yahay madaxweynihii hore ee koonfur afrika nansal mandela ayaa taallo looga taagay magaalo ku taala dhulka reer falastiin gaar ahaan magaalada ramalla taalladaas ayaa dherarkeeda waxaa lagu sheegay inay tahay lix mitir waxaana laga taagay bartamaha magaalada ramalla munaasabad furitaanka oo lagu baayay baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco ayaa lagu soo qaatay sawiro aada u fara badan oo muujinaya mas-uuliyiinta dowladda falastiin iyo shacaba aada u fara badan oo ka soo qaybgelaya munaasabadaasi taallada nasal mandela ayaa laga keenay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika iyadoona loogu deeqay dalka falastiiniyiinta dhulkooda in laga taago nansal mandela ayaa wuxuu astaan u yahay nabadda bacdamaha uu halgan dheer u soo galay xornimada dalkaasi oo caalamku u aqoonsaday inuu ahaa nin si weyn marka uu halganka ka soo baxay nabadda ka shaqeeyey qodobka kale isna aynu ku soo qaadan doona ayaa wuxuu yahay ninuu dhashay dalka shiinaha oo lagu magacaabo sanjaan jiin ayaa lagu sameeyey qaliin noociisu uu naadir yahay kadib markii dhakhaatiirta calooshiisu ay ka soo saareen buro culayskeedu uu gaadhayo shan iyo toban kilogaram ninkaas ayaa la sheegay in burada calooshiisa ay ku taallay muddo labiyo toban sana isagoona markii ugu horreysay isku arkay sannadkii labada kun iyo afarta dhakhaatiirtii hogaaminaysa qaliinka cisbitaalka guud ee milatari ee ku yaala magaalada jinduu ee gobolka sunjaan ayaa qaliinka ku sameeyey ninkan calooshiisa muuqaalkiisa ayaa wuxuu u keeday sidii hooyo sadkeed dhammaaday oo kale dhakhaatiirta ayaa waxay sheegeen in culayska buradani ay cadaadis xoogan ay ku haysay xidmaha caloosha iyo murqaha ninkaas oo qalliinkaasi uu qaatay muddo lix saacadood ah waxaana goobta qalliinka yimid khubaro si weyn caafimaadka ninkaas indhaha ugu haysay ninkan oo da-diisu ahayd soddon iyo saddex jir dhegaystayaal intaynu ku kulmi doonno barnaamijka mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol wariyaha v o a laascaanood oo inala socodsiinayay xubintaas waxyaabaha ugu hadalhaynta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta debriyahana facebook iyo twitter iyo waxba ibrahim qaad qaatay haye oo dee halkaasaa baan ku yidhi aroor walba wax walba nooc walba loogu taga marka bu- warqadihii eh, boostada iyo eh, waa laga baxmaalada iyo albaabka intii lasu garaaco warqada lasu dhiibay kuwa waa hore waa horaa laga baxay ibraahim laakiin weli boostooyinka waa isticmaalnaa Een, boostada weli dadkeedii baa weli isticmaala laakiin dhallinyaradii halkanay iyagu waxooda soo gudbiyaan haddaan dhinac kale ku weydiiyo maxaad inoo haysa dhinaca heesa dhallinyarada waxaan ku nasinaynaa nafta waxaan ku sasabaa haye ku seexshaa habeenkii sawirkaaga weye somahayn inaan iska kaa fiirfiirsado
yaa ku luuqeeya ibraahim heesa waa codkii farxiyo rasta
nafta waxaan ku sasabaa nafta waxaan ku sasabaa wasexshaa habeenkii sawirkaaga weeyo soo suran ardaydee sidoo ila hadlayaan wasanqada sagaal jeer sidoo ila hadlayaan wasanqada sagaal jeer salka kama deganiyo salka kama deganiyo salka kama deganiyo salka kama deganiyo sadal ku nool baan sabanaba hayo Thank you. Thank you. حسبب حسبب حسبب نفيدو وحسير ليني سهل يا نقول نقول سهل وهاي بسيدي وهاي بسيدي حسبب حسبب حسبب نفيدو وحسير نيني سهل يا نكون نقم سهل وهاي بسيدين وهاي بسيدين daba marin
halkaas kaga nimaadno heesta farxiya rasta ee ay ku saabsan ay- ama ka hadlaysay nafta waxaan ku sasabaa ibraahimow dhinacii barnaamijyadeena kusii soconnana haatan waxaa dhegeystayaasha aad inooga fudayeen waa dhinacii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada binta cayaaraha aynu ku bilowno koobka horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions league cayaar ka tirsaneyd afardambeedka koobkaasi ayaa xalay ka dhacday garoonka besent calderon ee magaalada madrid ee dalka sbain halkaasi oo kooxda atletico madrid ay ku marsi gelisay naadiga bayer munich ciyaartaasina waxay ku idlaatay gool iyo waxba oo kooxda atletico madrid ay ku badisay goolka quura ee atletico madrid waxaa dheliyey ciyaaryahan saul niges daqiiqadii kooy tobanaad ee ciyaarta naadiga bayer munich ayaa qaaday weerar aad iyo aad u xoogan hase yeeshee daafaca mitidka ee kooxda atletico madrid ayay ka gudbi waayeen sidaas darteedna atletico madrid waxa ay garoonka alianza arena ee kooxda bayern munich tegaysaa iyada oo ciyaarta ku hogaaminaysa gool iyo waxba bayern munich waxay u baahnaan doontaa in ay ku badiso laba gool iyo waxba si ay u soo baxdo haddii atletico madrid ay gool ku dhaliso garoonka kooxda bayern munich waxay taa noqon doontaa macnaheedu in kooxda bayern looga baahnaan doono in ay dhaliso saddex gool dhinaca kale wariyahanka kooxda bayern munich thomas muller ayaa waxa uu qirtay in uu ka niyad jabay kadib markii kursiga keedka loo diray ciyaartii xalay ay kooxdiisa la ciyaartay naadiga atletico madrid ciyaartaas oo ku idlaatay gool iyo waxba oo kooxda bayern munich looga adkaaday ayaa ciyaaryahan muller waxaa la soo geliyey daqiiqadii toddobaatanaad ee ciyaarta markaasi oo lagu bedelay ciyaaryahan thiago alcantara bayern munich ayaa waxay awoodi weysay markaa kadib inay gool keensato isagoo arrintan ka hadlayna thomas muller waxa uu yidhi waxaan isku dayaa in aan si xirfadaysan arrintan oo kale ula macaamilo kuma faraxsan inaan kursiga keedka fadhiyo waxaase rumaysanahay in muhiimadda kuwaad ay tahay kooxda haddii qof walba uu yidhaahdo kursiga keedka ma fadhiisanayo taa macnaheedu waxay tahay in aynu guulaysan karin sidoo kale waxaa caawa dhici doona ciyaaro ka tirsan koobka yuruba liiga isla qaaradda yurub naadiga shakhtar duneski ee dalka yukrain ayaa waxay martigelin doontaa naadiga zaviya ee dalka sbain kooxda liverpool ee dalka ingiriiskana waxay u safri doontaa naadiga villareal oo ay kula ciyaari doonto garoonkeeda dhinaca kale ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda tottenham hotspur dale ali ayaa waxa uu aqbalay eedeymaha loo soo jeediyey oo kaga yimid xiriirka kubadda cagta ingiriiska ee f eda oo ku saabsanaa in uu si aan wanaagsanin u dhaqmay kadib markii uu caloosha ka fiiriyey ciyaaryahan clodi yacob oo ka tirsan kooxda west bromij ciyaartii ay kooxdiisa la yeelatay kooxdaasi dembigani ayaa waxa uu ciyaaryahan deel ali ku mutaysan doonaa in saddex kulan laga ganaaxo taa oo macnaheedu yahay inaanu dib u safan doonin inta ka harsan horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska oo saddex kulan oo keliya ay ka hareen dhacdadani ayaa waxa ay dhacday daqiiqadii lix iyo labaatanaad ee ciyaartii ku dhammaatay barbardhaca goolkii goolkaheed maalintii isniin tahay tase yeeshee garsooraha ciyaarta ayaan arkin dhacdadan waxaana markii dambe qabtay kaamirada taasi oo keentay in xidhiirka kubadda cagta ingiriiska uu baaritaan ku sameeyo islamarkaana eedeymahan ku soo dhogo ciyaaryahan deel ali ciyaaryahankani oo ku guulaystay xiddiga ugu wanaagsan ee da'da yarta ee ka ciyaara horyaalka brimer leaga dalka ingiriiska ayaa waxa uu muhiim u yahay kooxda tottenham waxaana maqnaanshihiisa laga yaabaa inay dhaawac gaarsiiso loolanka kooxda tottenham ay ugu jirto inay hanaato horyaalka brimer leaga dalka ingiriiska oo markii horeba toddoba dhibcood ay ka dambeysay kooxda hoggaanka heesa ee leicester city ugu dambayntiina kooxda roma ee dalka talyaaniga ayaa naadiga chelsea u sheegtay in ay bixiso afartan milyan oo yuuro haddii ay doonayso inay la saxiixato ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxdaasi raja negoland waxaana kooxda roma ay doonaysaa in ay la soo siixato ciyaaryahan adrian rabiot oo ka tirsan kooxda b s g oo ay doonayso in xiddigan ay ku bedelato kooxda bluiska ee dalka ingiriiska ayaa si aada u xiiseynaysaa xiddiga kubadda cagta ee xulka qaranka dalka belgium hase yeeshee waxaa muuqata in farqi weyn oo dhinaca lacagta uu u dhexeeyo kooxaha chelsea iyo roma oo ku saabsan qiimaha ciyaaryahankani wargeyska gaseta del sport ee dalka talyaaniga ka soo baxa ayaa waxa uu maanta qoray in kooxda chelsea ay soddon milyan oo yuuro u yaboohday ciyaaryahankan qadka dhexe ka ciyaaraa si ay ugala wareegto kooxda roma hase yeeshee kooxda jalarosi ay doonayso in ciyaaryahankan ay ku iibiso ugu yaraan afartan milyan oo yuuro ciyaaryahankani ayaa waxaa si aad ah u doonaya macallinka cusub ee xagaaga soo socda la wareegi doona kooxda chelsea antonio conte xubintii cayaarahana waa naga intaas
waa hagaag intaasi haddaan kaga gudubno ciyaaraha iyo axmed cali sheekh ismaaciilow dhinacii muusiga heesa ayaan ku noqonaynaa haye nafta waxaan ku sabaa ee dareen jacayl meelaa dhoweynaad iiga muuqataa see wax u jiraan
marka maxaad leedahay ibraahino waxaan dhegeystayaashana usoo qabanaynaa heestii dareen jacayl oo dadkii macaanaa ee cabdi qabooji iyo waa sahro moog hoy hey markaan ku daaya ayaan daawadiis helay ah haye
oo meesha laisugu naxariisanayo aad iyo aad waxay tidhi iminka bal waxaa ku dhacay ninkaa daawada
waxaa wada jir ugu luqaynayay fanaaninta cabdi qabooje iyo zahra moge iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeena duurnimo intaan mar kale kulmi doonno waa ismaaciil farjar iyo ibraahim xasan daandurey iyo weliba maxamed cabdi sandheere oo xagga farsamada wada lahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.